socdaalka halkan aan ku joogno wuxuu ku salaysan yahay shir ay yeesheen madaxweynaha xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaalida iyo madaxweynaha banka afrikaanka horumarinta banka horumarinta africa doctor kabaruka mar dhaweyd saddex wiil laga joogay minka saddex usbuuc oo ay ku kulmeen magaalada kigali taasoo aan kawada ha ay ka wada hadleen labada madaxweyne arrimo banku naga caawin karo sidaa daraadeed madaxweynuhu wuxuu nagu casuumay aniga iyo wasiirka maaliyadda halkan inay nimaadno sidaasanu halkan u nimi arrintuna waxay tahay waxa weeyaan banku inuu dhowr arrimood soomaalida ka caawiyo arrimahaas ay kamid yihiin sidii lacagihii dalkan soomaaliya laydhaa lagu ahaa looga dhaafi lahaa horta marka hore loo ogaan lahaa cidda wax inagu leh intaa wixii ka dambeeyana si lacagaha soo habeyn lahaa xaqiiqadu waxay tahay haddii waddankan ammaankiisu hagaago waddankan oo burburay xoogu burburay oo aan waddanada africa see u burbureen kullaba lamid ahayn ka liita oo ka burburay xagga maskaxda dadka iyo xagga dhaqaalaha iyo xagga hantidii maguurta maguurtada waxay waxay wada wada baaba-een haddii la doonayo in dhidibada dhidibada loo taago dhaqaalo fiican waxay noqonaysaa in masis lacag laga soo geliyo fara badan lacagta fara badanna xaqiiqada waxay tahay in midian halka laga soo qaadayo shan boqol oo kun halkan laga soo qaada ana kuslayn lacagaha badan ee adduunka lagu dhisaana waxay u baahan yihiin in adduunku iskugu tago oo adduunku siduu keliya iskugu tagayana waxa weeyaan number one inaad ammaankaaga sugto inaad dawla dawlad wanaagaaga sugto iyo in waxaad lacag ku kulahayd lagaa dhaafo ama si loo habeeyo
marka mise donald kaberuka madaxa banka horumarinta africa ma idin ballan qaaday wixii aad soo hordhigteen in laydinka wada aqbalay sida in soomaaliya laga dhaafo oo lacagihii lagu lahaa ota donald kaberuka mar hore oo laba sano iminka laga joogo sanad baa laga jooga baan filayaa ayuu ballan qaaday inuu arrintaa isagu xakamaha qabanayo arrinta maaha arrin bank bankili qaban karo oo arrin baananka oo dhan inay iskugu tagan tahay gaar ahaan banka adduunka iyo banka lacagta e i m f ka layidhaha african development banka iyo islamic banka inay iskugu tagaan oo dabeetana ay la kaashadaan dalalka waxyaalaha waaweyn ee nugula marka taa hore ugu ballan qaaday waxaa kaloo banku sameeyey in ay niman consultants ay noo qoraan oo nairobi jooga murmada muqdisho yimaada oo ka shaqaynayay iminka sideed bilood meelaha ka shaqaynayay in la isku soo yabyabo wixii laynagu lahaa bal hadda meel walba la galo oo la isku soo xidho oo la ogaado bal hadda waxay tahay lacagta waxa ay tahay marka la ogaado ayaa wadankii wax inagu lahaa iyo organisationkii wax inagu lahaa iyo ciddii kale wax inagu sheeg sheeganaysaba la isku wada keenayaayo dabeetana la odhanaya lacagtan xal loo sameeyo intaasi ka sokow waxaad sheegtay in soomaaliya uu soo gaaray burbur aada u xoogan oo u baahan in xoog badan la geliyo ha noqoto dhinaca dhaqaalaha iyo in bulshada dhankeeda laga dhiso marka banka horumarinta africa oo sida magaciisa ku xusanba uu yahay mid qaabilsan horumarinta wadamada africa gaar ahaana arrinta soomaaliyana ay u muuqato inay tahay arrin gaara oo u baahan barnaamij gaara oo lagu maareeyo ma jira barnaamijyo bangiga horumarinta oo si gaara ugu talagalay in wax looga qabto dib u dhiska soomaaliya in soomaaliya lagu taageero horta waa taas hore kugu sheegayo wisow wada ban keli wax ka wax badan ma qaban karo gaar ahaan markaad eegto baahida aan u qabno in meelo badan wax laga qabto hase ahaatee waxyaalihii gundhiga u ahaan lahaa in hore loo socdo ayuu baanku samaynayaa ta ugu horeysa waxa weeyaan inuu wado lacagihii laynagu lahaa in laisku wada keenkeeno oo dabeetana adduunka iskugu yeedho oo marka lacagihii la ogaado lacagihii laynaga saamaxo annagu in dib loo dhigo dib loo dhiga ma doonayna in lanaga saamaxo ayaa doonaynaa taasina suuradda bay noqon doontaa bankuna rool waansaba ka ciyaaraya secondly ta ta labaad banku wuxuu na siiyey lacag bay u qoondeeyeen ay sameeyaan waxa la yidhahdo needs assessment bal hadda waddankan baahidiisu waxa ay tahay oo muxuuhaa ku saabsan xagga infrastructure ama dhismaha wadooyinka iyo wixii la xidhiidha wadooyinka biyaha electricityga waxyaalihii la xidhiidha sameynaya kaasina iminka dhammaad buu ku dhow yahay isagana dhowr dhowr bilood bay wadeen niman badan oo layskugu keenay khubar oo layskugu keenay nairobi ayaa arrintaa wada oo wadanka dhaafihiisa kala duwan wada maxaa waxa doonaya dhawaan inaan iskugu keenno waxa la yidhaahdo stakeholders iyo workshop la iskugu yimaado oo la gorfeeyo taasaa waxaa kasoo baxaya markaa baahidii marka la la la garto wixii loo baahdaa la xadido in markaa lacag loo doono ta kale ay ay ku jiraan banku waxa weeyaan waxaan proud resilience-ka la yidhaahda ee garanaysaa u adkaysashada dhibaatooyinka ka yimaada biyo la-aanta iyo roob la-aanta iyo abaaraha iyo oodololulka adduunka ka dhacay gaar ahaana soomaalida iyo horaf africa taa lafteeda mashruuc bay wadaan ma jiraan mas-uuliyiin kale oo aad kula kulanteen intii aad joogteen dalkaasi tunisia waxaan la kulanay ministerka foreign affairs-ka ama dhigayga halkan ayaan laba jeer la kulanay dalkan tunisia de anigu muddan joogay oo baankanaan ka shaqeynayo labiiyo toban sanadood baan jooga marka si fiican baan u aqaanaa marka waxaan ka wada hadalay inay naga caawiyaan dee dalkan dad lacag lacag badan haysta maa laakiin waa dad si fiican dal si fiican u dhisan weeye inay naga caawiyaan inay engineers noo soo diraan dhulka burburay ee ay muqdisho ka mid tahay designkii loo baahnaa nala sameeya oo intay magaalada saa u eegaan for example waxaan ka fikrayna waxa weeyaan aqaladii xafiisyada ahaa ee dawladdu lahayd oo wada burbursan wax alla wixii dawladdu lahayd oo burbursan magaalada lafteedii oo burbursan in ay niman engineers oo khubrad ka yimaadaan company yimaado iyaguna markaa tunisiintu dawladdu ay finance garayso yimaadaan oo ay dabeetana noo sameeyaan designkii loogu talagalay in dalkan dib loo dhiso ugu dambeyntii su-aal la xiriirta wasaaradda aada madaxda ka tahay oo weliba khusaysa xiriirka soomaaliya iyo kenya dhowaan waxaa jiray in sarkaal sare oo ka tirsan safaaradda soomaaliya halkaasi mar ay muddo kooban boolis ku xireen arrintaasna loo arkay in uu dhaawac soo gaaray xiriirka labada dal arrintaasi maxaad ilaa haatan nooga sheegi kartaa mowqifka dowladda soomaaliya anigu dhowr arrimood baan odhanayaa horena waanu nidhi arrinta cilaaqaadka inaga dhexeeya kenya waxa weeyaan cilaaqaad aada iyo aada qurux badan oo xoogan waa dalan jaarnahay waa dal si kastaba ha loo dhige waxyaala fara badan fara badan inaga dhexeeya gogosheena isku taalla gogosheena isku taalla halkaan anu ku fadhiya halkaan ninka kiinaan ku fadhiya waa isku taallaa marka inaan wanaag ka wada shaqayno labadeenaba weeyaan ninka odayga ah ee la xidhay maalinkii dhaweed khalad baa lagu xidhay dawladda waan kala hadalnay dawladduna waxay tiri aada iyo aada iyo aad baan arrintaa uga xunnahay waa lagu khaldamay waxaanan idiin soo qoraynaa warqad apology ayaan idiin soo qoraynaa odhanaysa arrintaasi waan ku khaldanay meel baa ninkaa odaygaa lagaga dhaxay dib dambana u dhici mayso ayaa soo qoraynaa bay yidhaahdeen marka yani waxa weya waddan every day maalin walba aan dhowr jeer wada hadalla madaxdooda